waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha ee v o a toddobaadkan weli waxaa idinka imaanaya magaalada colombos ee gobolka ohio halkaasi oo ay ka socdaan toddobaadka soomaalida ciyaaro lagu maamuusayo iskugu jira kuwa kubadda cagta iyo kuwa kubadda kolayga haddaba waxaan kula kulmay magaalada colombos ee gobolka ohio macalinka xulka qaranka ee kubadda kolayga cabdulqaadir xaaji daahir shiikha oo isagu haatan ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ciyaaraha ehelka u ahaa ee gobolkani ku sugan bal waxaan jeclahay cabdulqaadir inaan ka waraysto xulka qaranka ee kubadda kolayga ee soomaaliya iyo weliba waxyaabaha ama ciyaaraha kusoo foolka leh xilligan iyo guud ahaanba heerka ay ciyaaraha kubadda kolayga ee soomaaliya haatan marayaan cabdulqaadir kusoo dhawo barnamijka ciyaaraha v o a waad mahadsantaa maxamuud mascade aad iyo aad waa dhawahay
waxaad iga warantaa cabdulqaadir waxaa dhowaan mar kale lagu magacaabay macalinka xulka qaranka ee kubadda kolayga ee soomaaliya si kooban marka hore bal waxaad iga warantaa xaaladda ciyaartoyda kubadda kolayga ee soomaaliya weliba kuwa gudaha dalka soomaaliya
xaaladda haddii aan kaaga waramo runtii waxaa ka dhisan gudaha dalka soomaaliya kooxo kubadda kolayga oo gabdho i wiilal isugu jira waxaana ay ciyaaraan tartamo haatan waxaa socda tartankii horyaalka oo ay qaybgelayaan ilaa iyo dhowr iyo lix iyo toban kooxood oo wiilal ah runtii aad iyo aad buu u socdaa dadweyne aad u fara badan ayaa daawada oo ka qaybgala waxaana kala soconnaa shaashadaha iyo barta facebooka ayaan si aada ula soconnaa runtii ciyaaro wanaagsan ayaa ka socda gudaha dalka soomaaliya waa gartay dabcan adigu waxaad degan tahay waddanka maraykanka sidii hadda lagu magacaabay weli gudaha soomaaliya ma tagtay oo ma soo aragtay ciyaartoyda gudaha soomaaliya jooga dalka dibaddiisase kulamo iyo safarama ku tagtay aad ku raadinayso ciyaartoyda iyo siday wax noqonayaan runtii magacaabadeedan dambe ma tegin laakiin sanad ka hor waa tegay dalka gudihiisa weliba koristo oo macaliniminimo iyo mid ciyaartoynimo ayaan halkaasi runtii tababar ayaan halkaasi ka soo bixiyey muddo saddex bilooda runtii aad iyo aad baan runtii ugu rayaaqay waxaa jooga dhalinyaro runtii aad iyo aad u wanaagsan ku wanaagsan kubadda kolayga u baahan in wakhti badan la geliyo taa markaan kasoo saa idhaahdo banaanka iyagana waxaa jooga ciyaartoy runtii aad iyo aad u fiican ciyaartooyda qurba joogta oo aan rajaynayn iyagana in xoog badan juhdi badan inuu ku jiro oo aan dhihi karo iyagana ciyaartooy wanaagsan oo magaca qaranka soomaaliyeed matala ayaa iyagana jooga marka waxaan balaankeennu yahay waxay tahay inaan wada ururino kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba si hadda ka horba loo sameeyey oo markaa ciyaaraha inagu soo fuul waxaad iga warantaa marka wax kulamo ciyaareeda oo dhowaan xulka qaranka ee soomaaliya ama tartamo uu ka qaybgelayo ma jiraan
waa uu jiraa waa nalasoo wargeliyey dhowaanahan toddobaadka hore ayaa nalasoo wargeliyey ciyaarahaasi waxay u badan yihiin ciyaaraha jaamacadaha carabta waa ciyaaraha horyaalada carabta ayay qaarkood yihiin qaar waa ciyaarihii qaramada waxaana lagu kala qaban doonaa wadamo kala duwan oo jaamacatul carab ka mid ah ciyaaraha ayaa yihiin kuwa ugu horeeya oo aan isleenahay inaan u diyaar garowno oo aan ka qayb galno waa garta gobolkan hayaad hadda joogtaa ciyaartooy soomaali ah oo dhinaca kubadda kolayga ayaa iyaguna tartamada ka qaybgalay oo meel kala gedisan iskaga yimid wadankii kubadda kolayga ee dunidana waan joognaa adiguna muddaad ku nooleyd ciyaaryahan qaran oo ciyaartan kubadda kolayga xariif ku ahna waad ahayd ma isleedahay rajo ciyaaryahano soomaaliyeed oo waxtar u leh qaranka soomaaliyeed maraykanka iyo canada waa laga heli karaya mar labaad maxamuud waad mahadsan tahay imaatinkayga halkan ayaa runtii waxa ay sabab u ahaydba waa marka hore inaan ka qayb gala ciyaarahan mar walba sanad waa lagu qabta halkan uu nagu casuumo bashiir geelle guddoomiyaha isboortiga ee gobolkan ohio socodkayga labaad waxa uu ku jihaysnaa inaan arko tartanka kubadda kolayga ee halkan ka socda iyo dhalinyarada iyo qaab ciyaareedkooda iyo taarantigooda inaan fiiriyo runtii aad i aad baan ugu helay laba gruub baa ciyaarayay gruub dhalinyaro da-doodu labaatanka i hooseyso iyo gruub da-doodu ay labaatanka ka weyn tahay runtii aad i aad baan ugu helay ciyaarahoodii iyo qaab ciyaaroodkoodii iyo farsamadii ay soo wada madhigayeen waxaana rajaynayaa mustaqbalka in dhalinyaro wanaagsan inay ka soo bixi karaan oo runtii wax la qaybsan kara ciyaartooyda wadankan aan ugu nimid future fiican ayay leeyihin waa garta dad fara badan waxay isweydiin karaan sheekow marka la leeyahay qarankii soomaaliyeed ama kubaddi cagta ama kubaddi kolega midkayto aba hala dhiso oo ciyaartooydooda marar fara badan waxaa dad fara badan laga keenaa dhinaca qurbaha iyadoo kuwii kale gudaha soomaaliya joogay oo u dhabar adeegaya ciyaaruhuna ay weli ciyaarayaan dad fara badan waxay leeyihiin laba dhiba wuu dhici karaa isdiidmo ciyaartooyda dhexdeeda in isdiido oo ah isma ciyaar naqaano waa mid dad kalena waxay leeyihiin sidoo kale waxaa laga yaabaa inay caqabad kala timaado oo ah in dhallinyaradii gudaha dalka soomaaliya ay u arkaan in laga xigsanayo kuwii dibadaha ka imaanayay macalinkii qaranka markaa tahay dhibaatooyinka noocaasa ee hadalhayntoodu ay jirto sidee lagu xallin karaa runtii waxaa keliya oo lagu xallin kara waxay tahay in la fiiriyo ciyaartooyga qaabka awooddiisa horta heerka ay gaarsiinta inuu yahay ciyaartooy u qalma inuu magaca national teamka maali kara oo ka qaybgeli karo laakiin fikirka iyo su-aasha aad weydiisay oo ah ciyaartooyda qurbaha iyo kuwa gudaha runtii waa laisfahamsiin karaa just waxay u baahan yihin waxay tahay oo keliya in loo helo waqti dheer oo ay tababarka isla qaataan aldiista markay u yartahay bil ama laba bilood marka taa hayaa horta hore muhiimadda yani ugu weyn ay tahay in la isfahamsiiyo laakiin waxaan rabaa inaan maxamuud ku caddeeyo aniga waxaan qorshahi igu jiro in aan opportunity-ga gudaha iyo dibaddaba inay wada helaan sida aan ku wada hadalnay madaxda xiriirka soomaalida kubadda korea guddoomiye cadaani oo ciyaartooyda gudaha joogta iyo kuwa qurbaha in ay helaan opportunity labada dhinaca runtii arrintaas ayaa qorshaheygu yahay waanan runtii arkay horena way u dhacday oo ma dhahayo dhallinyada qurbajoogta ma qaybgelin markaan ka hadla dhinaca basketboolka gudahana waa ka qaybgaleen ciyaaraha dhallinyarada dibaddana waa ka qaybgaleen inkastoo xoogaa yaraa tira ahaan ay yareed kuwii gudaha ka ciyaaraya oo ilaa iyo saddex miya ciyaartooy ayaan filaya inay ka qaybgaleen sanadkii hore cayaarihii hore laakiin waxaan rajaynaynaa in aanan cidna aanan mataqaanaa isheega laga eexan doonin oo ciyaartooyga markaas wanaagsan oo markaa u qalma in magaca qaranka soomaaliyeed uu masiri doono haddii uu joogo gudaha iyo haddii uu dibadda joogo insha allah waa garta su-aasha ugu dambaystaan ku weydiiyo qaranka soomaaliyeed ciyaartooydooda in ciyaartooy la xoro wax la sameeyo dhaqaale fara badan oo xoogan ay u baahan yihiin ee xiriirka kubadda cagta ee xiriirka kubadda kolayga ee Soomaaliya ee dhaqaale ku filan oo ciyaaraha ku maamulo ma leeyahay ee qaabkeesta lagu helaa dhaqaalaha ciyaartooyda iyo xiriirka kubadda kolayga ciyaarista lagu wado
markaan runtii aan ku istaaga jawaabta waxay tahay xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga wax dhaqaale ah ama jaango-an oo uu ka helo FIBA ama ururada caalamiga ma jiraan runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay rabaan inaan halkan ku ammaano waxaa badanaa kubadda kolayga saacida dadka ganacsatada ee soomaaliyeed oo meel walba ha joogaan oo aad iyo aad runtii runtii u dhaqaaleya waxaan markaa rabaa inaan u jeediyo codsi ah in sidii waagii horeba ay u taakuran jireen in haddana ay u taakarayaan kubadda kolayga oo wax alaala wixii taakulaha ha noqoto isheeg xoogooda iyo dhaqaalahooda iyo caqligooda intaba inay nagu taageeraan si qarankii soomaaliyeed aan wada difaacno marka codsigaas ayaan u jeedin lahaa dadka ganacsatada iyo dadka eerku ee isboortiga kubadda koriga inay nagala qayb qaataan sidii magaca soomaaliyeed loo geyn lahaa fagaaraha caalamiga aad baad mahadsanta adaa mudan maxamed